carwada buugaagta muqdisho oo socotay muddo saddex maalin ah ayaa lasoo gabagabeeyey waxaana lagu soo bandhigay doodo cilmi ah iyo buugaag badan dhallinyarada caasimadda marti ka timid dunida dacalladeeda iyo aqoonyaha kala duwan ayaa ka qayb galay intii ay carwadan socotay faadumo yuusuf derbi oo ah qoraaga buugga ebyen oo ah sheekafaneed jacayl iyo maxamed cabdi xaraare oo ah qoraaga buugga raad oo si quto dheer uga waramaya saxaafadda muuqaalka ah ayaa v o e da uga waramay muhiimadda carwadan ay u leedahay qoraayada soomaaliyeed iyo guud ahaan qalinleyda runtii carwada haddaan ku hormaro carwadani wax weyn bay ii ahayd inaan caasimaddii dalka muqdisho cadey aan imaado oo buuggaygii ebyan aan kusoo bandhigo oo aan keeno aad baan runtii ugu faraxsanahay alxamdulilah rabbialcaalamiin xagga markaan joogay su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa maxaa hadda kugu xiga marka waxaan idhi ebian is going home oo ah ebian waxay aadayaa gurigiisii marka dhulka soomaaliyeed waa gurigii ebian maadaama buuggan af soomaaliya ku qoran yahay marka farxad weyn bay tahay inaan halkan aan aan imaado haddaan usoo noqdo buuggan wuxuu ka hadlayo ama uu ku saabsan yahay buuggan waa sheeko jacayla waxaa la yidhaha abyani wakti iyo waayaha jacayl wuxuu ku jira matalaado jacaylo kala duwan magaalada muqdisho iyo carwadan buugta muqdisho oo aan ka soo qayb galay sanadkan markii ugu horraysay inkastay toddoba sano jirtay waxaad mooddaa in ay joogeen dad saxaafadda ka shaqeeya qaybaheeda muuqaalka iyo qaybaha kala duwan oo i weydiinayey buuggan waxyaabaha ay ka heli karaan wuxuu u muuqda buug runtii xiise leh xiise aan aniga islahayn waa waa laga heli doonaa buuggan maadaama uu dad qaasah quseeya dadka saxaafadda ku jira ama ardayda ama macallimiinta marka waxaan islahaa wuxuu noqon doonaa buug niish ah wax gaar ah eegaya laakiin waxaan dareemayaa in dadka soomaaliyeed oo intooda badan la yidhahdo waa dad oral society ah ay iminka u bateen muuqaalla samaynta islamarkaana ay doonayaan inay waxuun ka ogaadaan sida muuqaallada loo sameeya marka wuxuu ahaa runtii buug ilaa xad la soo dhoweeyey soo dhoweyn aan aniga marka hore sii qiyaasin sheekh maxamed diini oo ah agaasimaha carwada buugaagta muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in sanadkan oo ah kii toddobaad oo ay qabtaan uu yahay mid muhiimaddiisu ay ballaaran tahay marka loo eego sannadihii horey carwadan ay caasimadda ugu qaban jireen midooyinkii miisaanka lahaa sanadkan waxaa ka mid ahaa qaybta carruurta oon ku soo darnay barnaamijyo fara badan oo madadaalada carruurta oo cilmiyeysan af carabi iyo af soomaaliya waxaan aad isugu daynay sanadkan maadaama dastuurkanagu uu noogu qoran yahay luuqadda labaad ee dalka inay carabi tahay in aan si u taabagelinno horta qaybta carruurta alxamdulilah carruurtuna waa badnaayeen barnaamijyadana dad takhasus ilmaha iyo barbaarintooda ee soomaaliya iyo caalamka carabtaba kaga soo shaqeeyaan ugu martaqaana waa ta koowaad ta labaad giraamada buugaagta ama baanallada doodaha iyaduna waxaan ku soo darnay af carabi oo dad soomaali ah oo dalkan jooga oo tiiba carabi ahaa iyo dad soomaali ah oo carabaha ama ku dhashay ama ku soo koray ayaan u samaynay iyana doodooyin xiise fara badanoo hadda waxaan aaminsanaha tii ugu dadka badnayd waxay ahayd midda hadda dhammaatay oo anagayba lama filaan ugu ahayd intaas oo qof oo dhallinyaro oo af carabi taqaana inay xamar joogaan waa lasoo wada buuxiyey carwada buugaagta muqdisho ayaa ka mid ah munaasabadaha xagga aqoonta biritaaraya ee ugu weyn ee dalka lagu qabto waxaana ka faa'iidaystay intii ay socotay dhallinyaro iyo aqoon-yahan badan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho